waxaa jira xanuuno kala duwan oo ku dhaca dheefshiidka kuwaas uu ka mid yahay cudurka gaas calooleedka oo ah xanuun bulshada soomaaliyeed intooda badan ay ka cawdaan sida dhakhaatiirtu sheegeen calaamadaha lagu garta gaaska caloosha ku dhaca waxaa ka mid ah calool xanuun lalabo iyo xanuun uu qofku ka dareemo laabta doctor yuusuf maxamed cumar oo kamida dhakhaatiirta magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey cudurada ku dhaca caloosha gaar ahaan gaaska iyo waxyaabaha sababa waxaa la tilmaamaa caloosha inay tahay meesha ubucda u ah xanuunada jirka maadaama ay u furan tahay waxyaabaha dibadda uga iman kara jirka sidaa darteed marka caloosha waa meelaha ugu badan xanuunada dadku ay inta badan ka cawdaan si guud xanuunada caloosha ku dhaca waa xanuuno aad iyo aad u badan laakiin markaa fiirisa bulshadeenna wax u badan xanuuno gaar ah ayna inta badan u badan tahay xanuunada la xiriira nadaafadda iyo waxa la cabo ama waxa la cuno oo aan la si sax loo nadiifinin sidaa darteed marka bukaano badana waxaa aragtaa isbitaalada noogu yimaada iyagoo cabasho badan ka muujinaya gaar ahaan xanuunada dheefshiidka ku dhaca mahadsan tahay xanuunada inta badan cabashada dadka la xiriira way kala duwan tahay hadba meesha iyo xubinta markaa caloosha xanuunka uu ka saameeya ku xiran tahay saa ogta caloosheenna waa yacni region ama qeyb dhanoo weyn waxaa ku jira marka istaraagjarro kala duwan waxayna marka ku xirnaan doontaa xanuunada ugu badan oo maaragtay saameynta ugu badan uu ku yeesha stomachda ama waxa loo yaqaano gaastriyada qaybta gaastriga ama caloosha koowaad ee cunnada ku dhacdo oo sida kubeelgaarka cunnada u keediso waa qaybta ugu badan oo bukaanadu ay ka cawdaan xanuunada ugu badanna waa xanuunada la xiriira bakteeriyada keenta gaaska iyo sidoo kale bakteeriyada oo kale ee sida bakteeriyada salmonellada loo yaqaano ama annaga waxa aan idhaahno xanuunadan typodka oo kale xanuunadaasi marka iyo sidoo kale gooryaanada iyagana sidoo kale saameyn ku yeelan kara caloosha laakiin bukaanada ugu badan ee isbitaalada lagu soo booqdaa waxay inta badan ka cawdaan xanuunada la xiriira gaaska oo runtii soomaali badanna ay ugu dhiban yihiin xanuunka gaaska loo yaqaano gaaskana waa xanuuno badan oo isu tegtegay yeeshay calaamada isu eg sida dadkeenna ay maaragtay ama u daweeyaanay ama u maareeyaan ma ahan xanuunada gaaska si guud marka loo fiiriyo calaamadahay isaga eg yihiin laakiin waxaa jira kala duwanaansho iyo waxyaabaha sabab waxyaabaha ugu badan oo isbitaalada markaan joogno dhibaatada ugu badan nagu hayahay waa xanuunka waxaa loo yaqaano ejbalooriyada bakteeriyada loo yaqaano ejbalooriyada oo saameyn taban nagu haysa inta badan ay ka timaado waxa aan cunnay ama waxa aan cabnay gaaska ayaa ka mid ah cudurada ugu badan ee bulshada soomaaliyeed ay la tacaalaan dhibaatana ku haya